halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban heerka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada bisha mayna waa shan iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saakiya caalamka waxaa wada jir idinku daadihinaya xuseen barre aadan iyo aniga waa sahre ciidla nuur
qaylo fara badan oo meelaha kama maqlaysaan oo caalamka iyo laleeyahay baarlamaanka wax baahinaya baarlamaan wax baahinaya ma jiro baarlamaan kororka qabaa ma jiro baarlamaan shaqadiisa gudanaya oo mas-uuliyaddiisa gudanaya oo raba wixii aan dadka iyo dalka u cuntamanina in laga saaro meesha wixii cuntamana la geliyo ayaa meesha jooga
xildhibaan cabdulaahi jaamac oo xubin ka ah guddiga baarlamaanka federaalk uu u xilsaaray turaxa bixinta marxaladaha kala guurka iyo dubioogista heshiiska hannaanka doorashada oo ka warramaya kulan ay la yeesheen madaxweynaha iyo halka ay marayso hawshii loo xilsaaray waraysi ayaannu idinka hayna waxaa kaloo aad maqli doontaan wafdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya oo booqday magaalada baydhabo iyaga oo bilaabay wadatashiyo la xidhiidha dejinta siyaasadda amniga soomaaliya warbixin ayaannu idinka haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaana idinku haynaa barnaamijkeena marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
wararka laga soo xiganayo warbaahinta ay maamusho dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegaya in taliska ciidamada booliska gobolka banaadir ayaa xalayto ku soo bandhigay taalada darjirka dahsoon qalab loo malaynayo in loo adeegsanayay waxyaabaha qarxa oo ka koobnaa toddoba kombyutaro nooca laabtobka ah telefoonada gacanta liiska magacyaro dhallinyaro la doonayey sida la filayo in kooxaha argagixisada ah ee soomaaliya ay ku dhibaateeyaan ammaanka dalka taliyaha ciidanka booliska ee gobolka banaadir genaraal cali gaab oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inay gacanta lagu hayo dad loo malaynayo amaba la tuhunsan yahay inay ka mid yihiin kuwii howlgalkaasi fulinayey oo lagu qabtay magaalada muqdisho sidoo kalena afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax xalane ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay guul u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba xoojinayay howlgallada sugidda nabadgelyada magaalada muqdisho iyagoo howlgallo oo ay arrintaasi ku sugayaana ka waday gudaha magaalada ciidamo isku dhafa oo wadamo kala duwan ka yimid oo dagaal kula jira kooxda xagjirka ee boko haram ayaa xabsiga u taxaabay shan ka mid ah hogaamiyeyaasha kooxdaasi waxaanay kala dareeriyeen tobannaan qof oo dumar iyo carruur isugu jira oo ay maxbuus ahaan u haysteen mas-uuliyiinta ayaa sabtidii shalay sheegay in howlgalkaasi lagu bartilmaameysanayay boko haram lagu jiheeyey kaymaha madaawey ah oo ay ku haysteen sideed iyo labaatan carruur ah iyo sideed iyo toban haween ah madaxweynaha dalka nigeria mohamadu buhari ayaa sheegay in dalkiisu uu u baahan yahay hal bilyan oo dollar si loogu caawiyo horumarinta deegaanada ku dhow harada jaad islamarkaana loo ciribtiro argagixisada kusii fidaysa wadamada dariska ah madaxweyne buhari waxa uu sidoo kale ku baaqay in dib u dhis lagu sameeyo kaabayaasha burburay sida iskuullada iyo xarumaha caafimaad jidadka iyo beriijyada oo burburay daadad xoog badan ayaa ku fatahay dalka etoobiya meelo badan oo ka mida daadadkaasi oo kasoo rogmaday buuraha ayaa la sheegaya inay yihiin kuwii ugu cuslaa muddo konton sannadood ah waxaana ay waxyeello soo gaadhsiiyeen dad iyo duunyo tiro badan halka ay deegaanadoodii ka barakaceen kumanaan qof ilihii dhaqaalaha ayuu sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay waxyeello soo gaadhsiiyey daadkaasi iyadoo saddex meelood oo meel ka mida dadka reer etoobiya ay ku tiirsan yihiin wax soo saarka dhulka dhaqaalaha waddankaasi ayaa la filayaa in sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka uu hoosudhac ku yimaado amaba uu gaabis noqdo sida laga soo xiganayo hay-adda i m f ee lacagta adduunka
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a guddiga baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo u xil saaray turxaan bixinta marxaladda kala guurka iyo dib weegista heshiiska hanaanka doorashada ee madasha wadatashiga ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba si aan wax uga ogaano kulankaasi iyo halka uu marayo shaqada guddigaasi ayaa waxa aan ka waraystay xildhibaan cabdulaahi xaaji oo ka mid ah xubnaha guddigaas
madaxweynuhu asagaa noo yimid guddigu muddo ayaa uu ka shaqaynayay wixii ay usoo gudbisay xukuumaddu heshiiskaasoo markiisii horen ka yimid maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo prime ministerka madaxda federaalka ah fadhi ay yeesheen bishii abril marka go-aankaas bishii soddonkeedii baa nala soo gudbiyey xukuumaddu noo soo gudbisay in la isku soo raacay afkaar qodobo ka kooban oo laleeyahay waxaa lagu maamulayaa kala guurka laba kun iyo lix iyo tobanka sidaas waa laisku ogaa baarlamaanka in la keeno mar hadday ayuu kasoo shaqeeyeen ayaa baarlamaanku marka guddi gaara u saaray si uu u lafaguro oo wixii dastuurka khilaafsan ama wixii magaratay andaraha qaranka ay yani uga muuqato baarlamaanka in laga hagaajiyo in laga hagaajiyo si markaas loo meel mariyo heshiiskaas maalintii shanaad baa madaxweynuhu noo yimid wuxuuna xog ogaalsanaya meesha wax noo marayaan iyo siday tahay markuu noo yimidna dee waxaanu isdhaafsanay fikrad isaguna waa nala hadlay annaguna waa la hadalnay waxyaalaha caqabadaha ka hor imaan kara arrintan ma noo sheegi kartaa marka caqabadaha aad isla garateen inay iman karaan caqabadaha runtii meesha yaallaa waxaa weeye waad ogsoontahay soomaaliya dastuurka meel gaar ahay leedahay dastuurka qudhiisa ayaa khalad bixin tiro badan u baahnaa iyadoo khalad bixintii lagu jiro oo guddigii dastuurka iyo guddigii kale oo mataqaana madax banaanaha dastuurka ay ka shaqeynayaan iyo haddana waxaana soo galay kala guurkan laba kun iyo lix iyo toban oo mas-uuliyiinta soomaalida heer walba ha ahaatee iyo caalamku isla qaatay in doorasho la sameeyo baarlamaankan baarlamaankii bedeli lahaa in la diyaariyo go-aanadii marka lagu gaaray wadahadalka iyo istijiidka iyo magarata isla meel dhigidda waxaa ka soo baxay qodobo idinku aada la socotaan kadibna xukuumadda soo bandhigtay marka qodobada iyaga ah waxaa ku jira qodobo aan dastuurka waafaqsanayn oo u baahan in la darso sidii dastuurka loo waafajin lahaa haddii maslaxadu ku jirto haddii aysan maslaxadu ku jirinna meesha looga saari lahaa qodobadaasi marka maxaa ka mida xildhibaan haddaad tusaalena siisid waxaa kamida masalan sidee loo dhisaya aqalka sare aqalka sare ee baarlamaanka sidee loo dhisaya laysla garayey in la dhiso aqalka sare ee baarlamaanka laba kun iyo labaiyo tobankii aqalka sare baarlamaanka waa la laalay oo aqalka hoosaa laalay lama dhisinin marka mas-uuliyaddii labada aqal waxaa isku hayay aqalka golaha shacabka oo anigu aan ka tirsanahay hadda waxaa laisla gartay maadaama federaalka qaabka noogu yaalaa uu aqal sare sheegaya aqalkii sare in la dhiso aqal sare go-aanka lasoo gaaray waxaa kamid ah caqabadaha marka wuxuu sheegayaa qodobka toddoba toddobaatan iyo labo wuxuu sheegayaa in ay konton iyo afarta xubnood ee aqalka sare inay ka imaanayaan sideed iyo toban gobol sida muuqatay heshiiskaanina wuxuu dhigayay naloo soo gudbiyey toddoba iyo toban gobol ayaa ku jiray waxaa meesha ka maqnaa gobolka banaadir gobolka banaadir oo qiyaasta la yidhaahdo laba milyan ilaa laba milyan iyo bar qof oo soomaaliyaha ku nool gobolka dhaqaalihiisa iyo waxa kasoo gala boqol ilaa boqol iyo un boqol milyan iyo ka badan yaa kasoo gasha oo dowladda dhexe iyo shaqadeeda lagu socodsiiya waa xaruntii caasimadii gobolkaasi gebi ahaanba waa ka maqnaa heshiiska caqabadaha ayuu kamid yahay marka aan dastuurkana waafaqsanayn caqliga saliimkaana aan waafaqsanayn oo aysan dhici karinin muqdisho iyo labada milyan iyo barka ku nool in laga tago oo aqal sare la dhiso oo la yidhaaho marka aqalka sarena muqdisho ku shaqaynaya masruufkii iyo kharashka uu ku socon lahaana muqdishoha laga qaadahaya arrintaas waa arrimaha u baahnaa weeye in wax laga qabto oo oo lagu soo daro mataqaanaa la siiyo xaqa iyo matalaada uu lahaa gobolka banaadir hawshiinan guddigiinan uu qaabilsan yahay ee turxaan bixinta ilaa goorma lagu wadaa inay soo gabagabowdo waxaan riko weyn ka qabnaa shan iyo tobanka may un baa noqotay maalin faystaa oo laakiin isniin ama talaado annaga waa naga soo gabagaboobaya haddii ilahaydmo culays weyn ayaan saarnay sidii maslaxada dalkana loo waafajin lahaa loona dadejin lahaa oo dalka isbedel uga dhici lahaa qaylo fara badan oo meelaha kama maqlaysaan oo ama caalamka iyo laleeyahay baarlamaanka wax baahinaya baarlamaan wax baahinayaan ma jiro baarlamaan koror firshadaa ma jiro baarlamaan shaqadiisii gudanaya oo mas-uuliyaddiisii gudanaya oo raba wixii aan dadka iyo dalka u cuntamanina in laga saaro meesha wixii cuntamana la geliyo ayaa meesha jooga xildhibaan cabdulaahi xaaji oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu warramay halkaad kala socoteenna waa laantaa soomaaliga idaacadda v o a
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte iyo wafdi uu la socda ayaa xalay tasho jaraa'id ku qabtay magaalada baydhabo halkaasi oo ay ka bilaabeen wadatashiga dejinta siyaasadda amniga faahfaahinta warkan waxaa baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk maxamed cumar carti qaalib ayaa magaalada baydhabo markii ay soo gaareen waxay kulan gaara la yeesheen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada waxay mas-uuliyiinta labada dhinac ka wada hadleen siyaasadda amniga qaranka oo dowladda federaalk ay wadatashiyo kala leedahay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka ka jira iyo iskaashi dhinacyada horumarka kulanka mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed markii uu soo gabagaboobay waxaa si kooban saxaafadda ula hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carti qaalib maanta waxaan u nimid sidii waxaa jirtay inaan dhowadnay hawshii in siyaasadda amniga qaranka la sameeyo marka la tashigii ugu horreeyey baan halkan ka bilaabaynaa oo ah maxaa laydhaha dowladda goboleedka koonfur galbeed inaan ka bilowno baydhabo kala kawada hadallo sidii loo waxaa jira maxaa laydhaha siyaasadda qaran ee hadda qabyo qoraalka ah la tashigii dowlada goboleedyada ayaa ka maqan si loo kamilo marka taasaan ayaa hawsha ugu badan ay noqon doonto haddii aan leydmo waxaanan aada uga faraxsannahay inaan maanta aan halkan sugu imanayna oo galabtaan ka bilaabi doonno hawshii waxaan aada iyo aada ugu rajaweynahay inay sidii aan rabnay si ka wanaagsan ay noqon doonto wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ayaa maalmaha soo socda ku sugnaanaya magaalada baydhabo waxayna mas-uuliyiinta koonfur galbeed isla falanqayn doonaan qorshaha amniga qaranka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a shirkadda dubay ports wold iyo somalilan ayaa dhowaan kala saxeeday heshiis ay shirkadaasi kuula wareegayso maamulka dekedda magaalada berbera heshiiskan oo ay mucaaradku dhaliileen ayaa haddaba maxay tahay aan isweydiinaynaa saameynta uu heshiiskaasi ku yeelan karo somalilan iyo guud ahaan bariga afrika arrimahaasi ayaa waxaan ka horeystay maxamed cali bile oo ah aqoon-yahan falanqay ku sameeyey heshiiskan walaanu runta waxaan arkaa horumar weyn oo la sameeyey oo ah dee in maanta ay shirkad weyn oo caalamka caanka ah oo weliba caalamka kalaha laga soo tegay dee dubay oo kale oo ah halka dee xudunta adduunka ganacsiga iyo horumarka ka socda ah ay xiisaysay inay heshiisba la gasho dowladda somaliland oo ku saabsan maamulka iyo wadista dee dekeda magaalada berbera anu waxaan u arkaa waa tallaabo guud ahaan tallaabo xagga hore loo qaaday oo aada u wanaagsano loo baahnaa dadka dhaliilaya heshiiskan waxa ay sheegeen in tusaale ahaan somalilan oo kale aanay ka jirin sharciyadii maalgashiga caalamiga ah oo aanay diyaar ahayn taasi caqabad ma ku noqon kartaa heshiiska arrinta waxay u eg tahay in digaaga ma digaagaa horreeyey mise beedkaa horreeyey kolba kii aad tidhahdaba kii kalaa horreeyey waxa weeyaan maalgashiga laftigiisa sharciga waxa loo samaysanayay inay cidi maalgashatoy timaado haddii maalgashigiiba kaba soo dheereeyo waa laga yaaba dee inay sharci wax jiraan ilaa xad laakiin hadduu kala soo dheereeyey oo fursaday timid oo daddeer lacag sito oo aqoonna lagu tuumayaa iyo ganacsi guuday adduunka ka wadaan yimaadeen aniga waxay la tahay in iyagana la yidhahdo ahlan wasahlan soo dhawaada wixii dhimane ama markaa sharciga ama xeer kale meel kale ka dhimana ee la kakabto oo la sansameeyo balse aan marka hore sharcibaa meel ka dhimin awgeed aan fursadan oo kale de waa fursadan oo kale horena uma iman inay timaadona lagama yaabo haddii lakala tuuro ilaahay kama dhige markaana waxaan qabaa way iswaafaqayaan sharciga iyo hadduu jiro iyo haddaanu jirinba iyo arrintani way iswaafaqayaan sidaan ka warqabno somaliland waxay ku jirtaa sanad doorasho oo waxaa la marayaa marxalad kala guura marka heshiiskan haddii uu marxaladaasi kusoo beegmay sidee buu doorashadu wax u yeeli kartaa heshiiskaas horta doorashada wax badan ma yeelayo horta heshiiskan imika la wada galay saameyntiisa waxa yeelanaysa in dowladda dambe dhalata ama mucaarad ha ka timaado ama dowladda iminka jirta oo xisbiga iminka jira talada ha helo marka oo de wax badan umalayn maayo inta doorashada ka horreysa wax weyn oo muuqda oo meesha laga qabanayaa oo de ma imanayo doorashada waa laga yaaba dawladda de magac inuu ama xisbiga talada haya oo ah waxaanu keenayay shirkadda intaa leeg iyo barnaamijka intaa leeg iyo heshiiska intaa leeg oo aan guulahan soo hoynay marka kolle way dhici karta ama daqolla mucaaradkii inay tiraadaan de meesha kuwaa kale iyo guul sheegana kolle dhaleelu yeela marka doorashada saameyn weyn yeelan karta isku riixriixa laakiinse guud ahaan arrinta saameynta runtii waa dowladda dambe uun somalilan waxaa jirta shaqa la-aan fara badan ma dhici kartaa in dhallinyaradu fursado shaqa ay ka helaan haddii heshiiskaasi dhaqan galo aniga waxay utahay dadku inta badan waxay ka fikirayaan dekeda iyo cashuurta la qaadaya iyo bal hadda dekeda kharashka kasoo baxaya anigu taa wax weyn ba uma arko oo kharash yaro de dekeda kasoo baxaa ma cashuurha lagu qaada ama waxa waa waxoogaa yaro lacaga anigu ganacsiga kala furmi kara ayaan u arkaa inay tahay fursadda ugu weyn waxaa loo socdaana de horta maaha mustanacan somaliland degan suuq weyn maaha kaasi xagga markaad mustariga noqoto waxaa loo socdaa mustanaca kale afrikada ah ee etoobiya ugu weyn tahay ee boqolka milyuun oo qof ee aan bad lahayna meesha ku xidhan waa dad jeel ku jiroo kale xoola loo geynayo halkaasaa loo kala dheereynaya shaqo badan baa kasoo baxaysa dhalinyarada yaanay kasoo bixin doorka sameeya soo socda laakiin mustaqbalka fog hadday gaadiid noqoto hadday isku xid noqoto hadday ganacsi noqoto haddii ay noqoto iscommunication noqoto laakiin de waxa muhiima oo iyada laftigooda meesha imanaysa in dee dowladda somaliland ka jirta lafteedu ay markaa in hore sii fikirto xirfadaha nooca loo baahan doono ee dadkaasi loo si ay de maaragta ula jaan qaadaan fursadaha meesha kasoo bixi doono haddii kale dee dadku hindi iyo dad kalea la keensan doonaa ee jinnadiioo ee dhulka ka shaqeeya marka in bulshada lafteeda laga sii fikiro ganacsiga intaa leeg iyo furdada intaa leeg iyo fursadda intaa leeg maxay dhalinyaradu hadda ka qabsan kartaa waayo de dhalinyaradii aad bay u shaqalaaday marka aniga waxay la tahay saameyn weyn bay ku yeelanaysaa arrintaas bariga afrika waxaa ku yaalla dekedo kale oo eh, tartan ka dhexeeya iyaga iyo berbera dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ma laga yaabaa tartankaasi inuu saameyn ku yeesho heshiiskan horta heshiiskan saameyn badan buu yeelanayaa dadku xaggaabka way fakirin meelo badan laakiin saameyn badan ayuu yeelanayaa saameynta badan uu yeelanaya wax kamid a sacuudigu saameyn ku yeelanaya iyo dekeda magaalada jidda iyo ganacsiga halkaa ka socda wuxuu saameyn ku yeelanayaa jabuuti oo dee jabuuti lafteeda ganacsigeeda oo dhan wuxuu u badan yahay dee etoobiya ganacsiga runtii berberinada hadday furantay iyada laftigeedu waa etoobiya un ganacsiga xoogiisa halka loo socdaa marka tartanuu imanayaa ficiltanuu iska imanayaa soomaaliya iyada laftigeedu qaybaheeda kale dee muqdisho iyo halkaasi iyada lafteeda hadallaa ka imanaya kolley jabuutina malaa dee dubay beri dhexdeeda waa kala boodeen marka kolley tartan iyo ficil baa iman doona etoobiya lafteeda de il gaaray ku haysaa waxaan loo degiyo dam leeyahay waa ganacsiga etoobiya la geyn doonaa ugu weyn oo ka muhiimka ah marka il bay ku hayn doontaa si aan danaheeda wax carqaladii ugu iman marka tartan weyn bay waxaan intan yare xisbiyadii iyo isku haystaan afarka fadhi kudirarkii maaha sheekadu waa mandaqada oo dhan ba ayaa isla kacaysa ilaa badda cas ilaa iyo xoolaha mambaaso laga dejinayo marka berberi hadday furanto oo camiranto oo dhaqaale bato oo ganacsi bato meelo badan oo kale ayaa calanka cas taagayo xaalkooda xumaanaya aqoon-yahan maxamed cali bile oo khadka telefoonka igu ramaya halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a
kamid a afartan qof oo soomaaliya oo ku jira xabsi dadka magangeliyo doonka ah lagu xidho oo ku yaala magaalada mayaami ee gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa la soo xidhiidhay laanta af soomaaliga ee v o eda waxaanu noo sheegay in isaga iyo qaar badan oo ka mida dadkaasi ay muddo sanada ay ku xidhan yihiin halkaasi ilaa haddana aan sharci la siin balse lagu wargeliyey in safaaradda soomaaliya ee washington ay u diyaarinayso dukumentiyadii ay dib ugu noqon lahaayeen soomaaliya haddaba wiilkaasi ayaan habeen dhoweyd khadka telefoonka nagula soo xidhiidhay waxaanan ugu horreynta weydiiyey bal magaciisa iyo halka uu ku sugan yahay
tan waxaan ku xidhannahay walaal afartan qof oo soomaaliya waxaanu ku xidhannahay sanad labiyo toban bilood waa muddo aada u dheer marka hore ee maxaa laydinku soo xidhay waxaan kasoo galnay xuduudda ula wadaaga waddanka maraykanku ee mexico waxaan weydiisanay waddanka maraykanka annaga soo dignay waxaanu weydiisanay qaxootinimo qaxootinnimaad weydiisateen marka marka detention center xarumaha la yidhaha ee dadka markay wadanka maraykanka sharci darrada ku soo galaan baa laydinku xareeyey soo sidaa maaha
ha saasaan lagu xareeyey iyadaanu ku jirnaana ilaa haddaba waan gartay marka magaaladii ugu horreysay ee aada soo gasheen ma miami florida mise magaalo kale aad ka soo gasheen
waxaan kasoo galnay magaalo la yihahdo brunsfield oo ka tirsan gobolka texas
waan gartay marka iyagaa idiin soo gudbiyey mise idinkaa yimid xaggan ma iyagaa noo soo gudbiyey walaal iyagaa noo soo gudbiyey mar haddaad soo dhiigto waxa weeye adigu malehid wax xorriyada aad ku socon karto iyagaa kusoo qaadaya oo ku geenaysa saysinada ay ku leeyihiin een qabuga ay waddanka ay rabaan meelaha ay kula yaalaan waan gartay marka cabdisalaanow ee sanadkaasi ilaa hadda wax idiin dhaqdhaqaaqay oo ama in sharci laydin siiyo ama laydin diido wax aad idin laydinkala hadlay ma jirtaa Eh, sharciga dadka soomaalida sida caadiga ahay waxa weye qof markuu soo dego eh, dee broseskiisa u bilaabma Eh, broseskiisu markuu ama wuu ku guuleystaa xogka sharciga ama waa loo diidaa Eh, markiina loo diiday dadka soomaalida inta sida caadiga si aa- inta dambe sharciga lama siiyo oo macnaha sharciga kama helaan waddanka markii loo diiday sharciga waxa weeye eh, siaan usugay in lasii daayo oo dadka soomaalida waa lasii daytay waxaan lagu yihi safaaradiini baan eh, iniin soo socon laygu celiyo
safaaradda soomaaliya ee dalkan maraykanka
laga furay haa d- ee, wadanka maraykanka laga furay ee, lana furay sanadkii hore dhammaadkiisii waan gartay marka safaaradda ee, wax xidhiidha ma la yeelateen ama iyagu ma idinla soo sameeyeen
Ee, annagaa la xidhiidhay safaaradda ee, hadal aan ku qanacno oo macnaha ee, noomay sheegin macnaha documentibaa laynii soo samaynaya mar waana yidhahdeen marna lama marna waxay nagu yidhahdeen wax documentibaa laynii soo samaynaya ma jiro
waan gartay marka keyskiina dowladda maraykanka gacanta ma ku haysaayo loo yariyo waxma laydin ogol yahay maadaama dad qaxootiya soomaaliya tihiin soomaaliyana haatan ee, nabadgelyo fiicanna aanay ka jirin la ogyahayoo dad sida loogu celiyaa ay adag tahay
walaalkiisu qofku markuu dhammaado oo macnaha qofka sharciga loo diido ee, sida caadiga ah ama aan la wadaagno dee caalamka wadamada sida africa oo kale ee, qofku waa la sii daaya markuu muddada dhamaysto lix bilood baa ugu badan ee, saddex bilood baana ugu yar bil baa iyadana shita oo laba bilood bil meelahaas muddo ah baa la hayaa qofka waxa weye qofku waa lasii daaya markaa wixii ka dambeeya sida wadamada kale africa Ee, annaga sidii macnaha aan sugayn in lasii daayo waxaa noo lagu yidhi boqolada magarishiinka maraykanka lagu yidhaahdeen safaaraddiini maa shaqaynayso kumati inii soo saaraysa
marka dokumentiga magaciisa ma laydin sheegay ama macnihiisa taraafik committee weeye oo macnaha ee, wadamada qaar lagu celiyo sida macnaha ee, wadamada asia oo kale loo sameeyo marka ma in laydin celiyey ayaad ka baqaysaan ha in la celiyo oo macnaha waxaa maalin walba waxaana leeyahay documentigina waa soo socda ama safaaradiina laydin hadisiinaya ama wixiina waa reedi laynagu celin lahaa waayay marka ee, bal iga waran nolosha een, xabsigan ama xaruntan aad ku xidhan tihiin haddee aad joogtaan muddada sanadka xaaladdu waa sidee ma dad xabisan oo aada loo ilaalinayaa tihiin mise meesha dhexdeedu waad iska soo socon kartaan bal sawir guud iga sii wallahi walaal xabsigu macnaha waxa weeye xabsi qofka marka la yidhaahdo ee, xabsigu waxa qofka qalbigiisa kusoo dhici kara waa dareemi kartaa xabsigu waa adag yahay waana la ilaaliyaa waqti aanu baxan aanu leenahay oo dibadda u baxno oo macnaha hal saac oo kale ah subaxiina hal saac baanu leenahay galabtiina hal saac inta ka dambaysa waxaad ku jiraysaa qolka xilli aad cuntaynaysa mooyaane laakiin ee, dee sida kale nolol ahaan waa iska caadi waxba dhiban ma qabno waxaan ka ahayn dee arrintaas oo macnaha ee, dhib gaara nagu hayso oo dhibkaana kusoo array weli uu ka jira wadankii marka kharash iyo waxaas yaa idiin soo dira see ugu nooshiin xabsiga mise waxbaba uma baahnidine noloshiina dhan iyo kaa dabara
cunto ahaan iyo jiif ahaan iyagaa bedela bedbera iyo caafimaad ahaan laakiin eh, de telefoonkaaga iyo waxaad ku hadlayso aday macnaha kuusaysaa oo macnaha faamiliyadaada iyo dadkaaga kaa caawinaya Eh, waxaan rabnaa inaan halka codsi ugu gudbino dowladda soo- madaxda dowladda soomaaliya ugu sarreysa sida lamida safiirka soomaaliya anagu ma nihin macnaha dad criminaal ah oo dad dembi ka galay waddanka maraykanka waxaan nahay dad magangelyo doona Eh, mana haddana diyaar uma nihin inaan waddanka dib ugu noqono maxaa yeelay de wixaan dhibkaan kasoo carray waddanka waa ka jiraa waxaan ka codsanaa dowladda Mara- ee, dowladda soomaaliya madaxda ugu sarreysa iyo safiirka soomaaliyeed inay igu joojiyaan dokumentiga ay noo soo samaynayaan macnaha rabo waddanka in dib looga celiyo kaasi wuxuu ahaa cabdisalaan xaaji maxamed oo ka mida afartan qof oo soomaaliya oo ku jira xabsi dadka magangeliyo doonka ah lagu xidho dalkan maraykanka oo ku yaala magaalada miyaami ee gobolka florida ee dalkan maraykanka wuxuu khadka telefoonka iigu waramayey isagoo sheegay in ay ka walwal qabaan in dib loogu celiyo soomaaliya
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan sicirka iyo sarifka qiimihiisa ee magaalada ama degmada cadalle waxaa inoo soo koobaya xuseen xasan dhaqane
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ascaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad v o a barnaamijkeeda aroornimo haddii aan ku bilaabo dhinaca maciishada degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe saakoo axad ah loorka burka waxaa lagu iibinayaa sideed iyo labaatan dolar iyo bar loorka bariiska lix iyo soddon dolar loorka sonkorta afar iyo soddon dolar kartoonka baasada sideed dolar gasaca caanaha xilwa afar iyo toban dolar jirgaanka saliidda labaatan dolar iyo bar kartoonka kalluunka laba iyo soddon dolar jawaanka qamadiga ama sareynta shan iyo labaatanka kilogaram laba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga jawaanka galleyda sideed boqoloo kun jawaanka digirta laba milyan iyo laba boqoloo kun dhinaca shidaalka fuusada baasiinka boqol shan iyo soddon dolar fuusada naaftada boqol iyo labaatan dolar iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad boqolka dolar heerka qabashada saakoo axada degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu marayaa laba milyan saddex boqoloo kun bixintuna waa laba milyan saddex boqol iyo afartan kun xubinteena sicirka maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad subaxnimadan waa iga intaa
xuseen xasan dhaqan aad buu mahadsan yahay halkaad kala socotaan waa v o a washington gabagabada idaacadda ayaynu ku dhownahay heesta uu qaadayo fanaanka xasan aadan samatar abaadiro soo ururi caashaqa
kaasi fanaanka xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadada oo idinka imanaysay v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan